haatan kusoo dhowaada barnaamijkai amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maalintii shalay ahayd ka hadlay horumarka laga sameeyey dhinaca dhaqaalaha shantii sane oo xilka hayay master obama ayaa islamarkii xilka loo doortay la kulmay dhibaato dhaqaale oo aad u weyn oo uu maraykanku cagaha la galay master obama ayaa bangiyo iyo shirkado waaweyn siiyey lacago lagu samata bixinayo iyadoo laga cabsanayay in dhaqaalaha dalku uu burburo haddii shirkadahaasi ay guuldaraystaan xilligaas dhaqaale xumadu jirtay ee obama xilka qabtay waxaa la wariyaa in bil walba shaqooyinkooda laga fadhiisin jiray dad gaadhaya siddeetan kun oo qof madaxweynaha ayaa hadalkiisii shalay ku sharxay sida qorshihiisii samata bixintu u shaqeeyey iyadoo dhinaca kalena xubnaha xisbiga jamhuurigu ay qabaan inaan hawl badan arrintaasi laga qaban madaxweynuhuna wakhti badan ku lumiyey horumarinta barnaamij daryeel caafimaad oo isagoo hindisihiisa lahaa haddaba dhab ahaan hindisihii madaxweynaha ee samata bixinta dhaqaalihii liicayay miradhal ma noqday mise jin sperling agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka oo ah gole uu madaxweynuhu sameeyey ayaa qaba in siyaasadihii madaxweynaha ee samata bixinta dhaqaale ay yihiin kuwa inta badan soo kobciya dhaqaalaha maraykanka
madaxweynuhu waxa uu sanadkii labada kun iyo sagaalkii qaaday halbeegyo isxigxiga oo geesnimo leh islamarkaana aan hore loo qaadin kuwa oo u shaqeeyey si ka wanaagsan sida dadku ay markii hore saadaalinayeen dhinaca kale xubnaha aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo jamhuuriyiintu ku badan yihiin ayaa qaba in master obama uu wakhti badan ku lumiyey barnaamijka daryeelka caafimaad ay u bixiyeen obama ker islamarkaasna uu baylihiyey shaqo abuuristii madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha jamhuuriga ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay iskaga hor yimaadaan dagaal dhinaca sharciga ah kaasi oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda dhexe taas oo haddii lagu heshiin waayo xayiri doonto howlihii dowladda xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ku jiro afhayeenka aqalka hoose john bayner ayaa ku hanjabay inuu ka codayn doono qorsho uu obama doonayo in kor loogu qaado tirada lacagta uu maraykanku soo amaahan karo iyaga oo ku xidhaya inuu kharashka dowladda wax ka dhimo
dhaqaalaheenna dartii waa inaan isweydiinnaa inaan wax alla iyo wax allo oo aan kari karno aan samaynaa si aan u joojinno oo u kala furfurno islamarkaana aan lacagta ugu celinno obama ker arrin kale oo muhiima oo qorshahayaga ka mid ah ayaa ah inaan wax ka qabanno dhaqaale xumada iyo amaahda badan ee dhaawacaya dhaqaalaheenna islamarkaana khatarta gelinaya carruurtayada iyo kuwa sii dhalanaya madaxweyne obama ayaa hindisihiisii samata bixinta ammaanay islamarkaasna difaacay wixii lacagta samata bixintu ay tartay
dadka waan shaqogelinnay oo waxay dhiseen jidadka buundooyinka macallimiintana iskuullada ayay joogeen dadka loogu talagalay in amarka degdega ay naga badbaadiyaanna way shaqogaleen waxaan caawinnay dadka guryaha iibsaday oo waxaan ka caawinnay siday u bixin lahaayeen lacagahooda waxaa kaloo aan samaynay dhaqaalihii ayaan dib u soo nooleennay waxaan badbaadinnay warshadaha soo saara gawaarida maraykanka haddaba dhab ahaan qorshihii samata bixinta ee obama wax ma taray waxaan arrintaasi weydiiyey cabdiraxmaan takhal madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda oo ku sugan gobolka minnesota sandheer waad mahadsan tahay madaxweynaha kolley wuxuu hadalka u jeediyey inta badan wuxuu ku saabsanaa isaga xaggiisa dee perspectivekiisa markaa eegto aragtidiisana inuu wax qabtay oo weliba dhaqaalaha sida gaarka loo leeyahay inuu aada u kobciyey yaa ku jirtay laakiin markaad eegto xaqiiqda jirta waxaa kusoo baxaysa kolley korriinka dhaqaalaha inta badan in laba siyood looga kala faa'iidaystay mida koowaade waa wa waxaa ka faa'iidaystay kambaniyada waaweyn ee markii horeba maamulka obama uu lacagta siiyey uu ku samata bixinaya dhaqaalahooda shan sano ka hor markii uu dhaqaaluhu ku dhawaaday inuu hoos u dhaco markuu ku dhawaaday inuu dhaqaaluhu burburo actually bangiyada hadda sida aadka uga uga uga faa'iidaystay waxaa kamid ahaa bangiga wells fargo iyo bank bank of america oo saddexdii biloodoo lasoo dhaafay faa'iidadoodu gaadhay hadda inka badan afartan bilyan oo dollar waa waa waa waa record weeye waa taariikh macnaha saddex bilood gudahood inay ilaa hataa faa'iidaan markaad eegto combanigii weynaa ee caymiska ee loosoo gaabinayay a i g oo isna lacag badan oo obama ku samata bixiyay dhaqaalahooda faa'iidadooda labada kun iyo labaiyo tobankii waxay gaadhay siddeed iyo toban bilyan oo dollar saddexda kambaniya waaweyn ee baabuurta samaysa oo obama isna iyagana uu lacag badan siiyey ford iyo g m iyo chrysler faa'iidooda sanadkii soo dhaafay ilaa lixdan bilyan bay gaadhay shirkadaha ka sokow waxa iyaguna arrintan ka faa'iiday dadka hodanka ah faa'iidada labaad waxaa helay em, oo weliba lacagta la faa'iiday ama dhaqaalaha waddanku soo kobcay boqolkiiba shan iyo sagaashan waxay aaday oo ka faa'iiday dadka ugu tujaarsan maraykanka oo lagu qiyaaso boqolkiiba hal inay yihiin boqolkiiba hal jir ahaan yaa waxay faa'iideen boqolkiiba shan iyo sagaashan dhaqaalaha ee ku macnaha la la helay shan sane la soo dhaafay iyaga akaankoodu galay marka dad badan baa taa dee u arkaa in inayna faa'iido dee jirin markii eh, ba- ba- shacabkii maraykanka ahaa ilaa iyo macnihii hal percent ay helaan boqolkiiba shan iyo sagaashan faa'iidadii halka boqolkiiba sagaashan iyo sagaalkii kale ee soo hadhay ay heleen dhaqaalaha lo- loo qiyaasay zero point four percent eber dhibic afar ay heleen marka de marka labadaa faa'iido aada eegto iyo wadanka dhaqaalihiisa meeshuu aaday waxaa kusoo baxaysa sababta ay weli shaqala-aantu ay u taagan tahay boqolkiiba toddoba dhibic saddex sababta ay maraykanka shantii qofba mid uu u baahan yahay wuxuu cuno boqolkiiba labaatan yaa lagu qiyaasay dadka u baahan in laga faa'iido cuntada ay afkooda gelin lahaayeen ama carruurtooda siin lahaayeen waa shantii qof ee maraykanka qof baa baahida noocaasu haysaa marka markaad eegto dee dhaqaalihii ma ma miisaana laakiin guud ahaan waxaa loo guulaystay in cagaha loo dhigo dhaqaalihii maraykanka guud ahaan maadaama dee shan sano ka hor uu inuu saqir ku dhifto u dhowaaday iminka wuxuu noqday mid la aamini karo oo lacag la gelin karo ayuu noqday
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay hadal uu madaxweyne obama ka jeediyey qorshihiisa matabixinta oo shan sano ka hor ku taageeray dhaqaalaha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayalantiga tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkii amuraha maraykanka